asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo toddobaadkiiba hal mar aad maqashaan barnaamijka waxaa idila socodsiin doona anigoo ah cumar yuusuf aadan americo waxaa dhinaca falanqeynta noo jooga cabdiqaadir cumar ibraahim barnaamijka toddobaadkan haddii allaha awoodda la qadaro waxaan markaasi diradda ku saaraynaa taariikhda dalka banama oo markaasi kamid ah dalalka ku yaala qaaradda ameerika cabdiqaadir soo dhowow bal taariikhdan dalkan iyo weliba haddii aad si kooban nagu sharaxdo
cumarow banama si rasmi ah waxaa dadku u yaqaanaan jamhuuriyadda banama waa dal ku yaala bartamaha ameerika waxay xuduud la leeyihiin cosriga dhanka galbeedna colombiya sidoo kale dhanka koonfur bari badda caribiyaanka ayaa markaa ka jirta magaalada caasimada ugu weyn ee markaa dadku ugu badan ay ku nool yihiin waa banama city oo markaa marka loo eego magaalooyinka kale aada ugu weyn dad aada u fara badan ayaana dega magaaladaasi maadaama dad badan ay degaan magaaladaasina waxayna leeyihiin ganacsiyo kala duwan banama marka waxaa ku nool dad lagu qiyaasay waa dad aada u tiro badan oo markaasi inkastoo sanadkan aan la tira koobin haddana tiro aada u fara badan ayaa ku nool inka badan kala bar dadka ku nool waxay ku nool yihiin marinka magaalada weyn ee banama city caloona oo ku baahsan magaalooyin dhowr ah dadka ku dhaqan magaalooyinka banama waxay kor u dhaafeen boqolkiiba toddobaatan iyo shan taas oo markaasi ka dhigaysa dadka ku nool banama inay yihiin kuwa intooda badan u badan ee magaalooyinka ee bartamaha ameerika marka waa sidaasi magaaladaasi ayaa ugu weyn oo banama city la dhahayo dad aada u fara badan ayaana dega waxayna markaasi dadkooda intooda badan ay u badan yihiin magaalooyinka wagaag cabdiqaadir dhul ahaan bal banama haddii aan wax kaa weydiiyo waa imse kilomitr ayaa la dhihi karaa oo isku weera
marka la eego waa toddobaatan iyo shan kun afar boqol toddoba iyo toban kilomitr oo isku weer ah luuqadaha marka markanu eegno waa sbainiska ayaa luuqada rasmiga ah ee ugu awooda badan sbainiska ayaa looga hadlaa banama waxaana markaasi sbainiskaasi loo yaqaan sbaaniska banama qiyaastii marka sagaash iyo saddex dadku waxay ku hadlaan sbainiska luuqadooda koowaad oo markaasi u ah sbaaniska balse waxaa jira luuqad kale oo ah luuqada ingilishka oo ay dadku ku hadlaan waxaa inta badan luuqadaasi dadku ay ku codsadaan shaqooyinka dadka waxbartay ee doonaya inay markaasi imtixaan u galaan shaqooyinka shirkaduhu ay soo dejiyaan
waagaha qeybihii hore ee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo ayaad maqlaysaan cabdiqaadir qaab dhismeedka siyaasadeed ee wadanka banaama waa mid noocee ah
siyaasadda banaama ee waxay markaasi ku dhacdaa qaab dhismeedka jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee wakiilka madaxweynaha taas oo madaxweynaha banaama uu labadaba yahay madaxa gobolka iyo madaxa dowladda iyo sidoo kale nidaamka xisbiyada badan awood fulinta waxaa fulisa dowladda awoodda sharci dejintana waxaa iska leh dowladda iyo golaha qaranka garsoorku wuxuu markaasi ka madax bannaan yahay fulinta iyo sidoo kale sharci dejinta barnaamijka waxay si guul leh ku dhammaystiratay shan xukun oo nabad ah oo ay markaasi ku wareejisay dhinacyada siyaasadda iska soo horjeeda wadankaasi xiliyada qaar maadaama qalaaso siyaasadeed uu galo xiliyada doorashadu waqtigu madaxweynuhu uu dhammaado haddana madaxweynihii oo awoodleh ka hor ayuu isticmaalayaa awooddiisa isaga oo wixii markaasi sharcigu u ogol uu isku dayayo inuusan markaa baalmarin si dhibaataysan u dhicin sidaas darteed marka siyaasiyiintu iyaguna waxaa jira sharciyo hagaya iyadoo markaasi shirarka intooda badan ay la qabto ee la isku dhaliilo ay yaryihiin haddana madaxweynaha dalkaasi waxa uu marka horeba ka shaqeeyaa inta aan waqtigii la gaarin xilligii sidii wax lagu dooro lahaa inkastoo madaxda qaarkood ay ku guuleystaan inay dib usoo noqdaan oo markaasi ay markale ku guuleystaan sharciga iyo sidoo kale qaabdhismeedka siyaasadda ayaana noocaasi ah waxayna dadweynaha dalkaasi u arkaan mid wax badan ee kusoo kordhisay tan iyo markii xukunka nuucan laga dhigay madaxweynaha markaasi uu awooddaasi yeeshay iyo sidoo kale uu noqday madaxii dowladda nidaamkii xisbiyada badnaana ay aada u siyiraanayeen sidaas darteed marka qaab dhismeedka hadda dalkaasi banaamo waa mid wanaagsan
weli waxaad maqlaysaan barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo muujada efamka dherarkeed ee sideetan iyo sideed dibic sideed magacaad soo dabcan ku gadaaman beledweyneha deegaanada ku hareereysan cabdiqaadir dhinaca dhaqaalaha wadanka banaama haddii aan wax kaa weydiiyey bal dhaqaalaheedu waa mid noocee ah banaama waxa uu markaa noqday wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan bartamaha ameerika sidoo kale waa wadanka ugu dhaqsiyaha badan uguna korarka badan uguna macaamiilka badan ee bartamaha ameerika laga soo bilaabo labada kun iyo tobankii banaama waxay ahayd wadanka labaad ee markaasi waa wuxuu ahaa wadanka labaad ee ugu tartanka badan latin america sida kucad heerka tartanka ee caalamiga ee golaha ee dhaqaalaha adduunka hadda lacagta laga isticmaalo banaama waxaa si rasmi ah markaasi loogu aqoonsan yahay inay tahay b a b u s dollarka oo markaa ay dadku inta badan u yaqaanaan marka waxaa jira lacagahaasi in si aada loo xakameeyo oo xilliga isweydaarsiga marka ay tahay mana jiraan kontaroolo sarifka lagu kontaroolo ama xadidaad lacagtaasi la xadidayo qofka inta uu wato iyo inta uu lasoo gali karo dalka sidaas darteed marka lacagta dalkaasi laga isticmaalo waa b a b oo balbao laga soo gaabiyey isoo kale u s oo dollar sidaas darteed marka lacagta dalkaasi waa sida dhaqaaluhuna waa mid sii korayey waxa uu noqday wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan bartamaha america inkastoo haddana yahay wadanka ugu dhaqsiyaha badan marka loo eego heerkan qaabka uu kusoo gaaray wuu si deg deg ah usoo gaaray waxaa la sheegaa in dhaqaalihiisi cabdiqaadirow ay ka mid yihiin waxyaabaha uu aadka uga helo dalxiiska oo dalxiisayaal badan ay wadankaasi tagaan magaalooyinkiisa waaweyn sida banama city oo kaleeto xoolahii oo kaleeto dhaqaalo fiican ayaa kasoo gala leeyahay ilaa beeraha bal guud ahaan dhaqaalaha rasmiga ee wadankan qiimaha uu sanadkii uu ka helo intaas haddii aad wax nooga sheegto
waxay wax badan ka helaan dalxiiskaasi maadaama goobo qadiimi ah uu dalkaasi leeyahay haddana magaaladii ay tahay magaalo aada u qurux badan dadka ku nool oo aada u badanna ay keeni karaan dad kale in ay baraha bulshada baraha internetka inay kala hadlaan ay weliba u sixaysiiyaan marka wadanka dad badan ayaa yimaada luuqadii spanishkana dadka badan inta badan waxay sheegaan in dalkaasi dadka ugu badan ay imaada dad marka dalka spain ka yimid magaalada madrid ka baxay oo inay qaarkood inta badan yihiin marka banama waa dal hadda marka loo eego dhankii dalxiiska ku wanaagsan aad baad u mahadsan tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula markana waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nebi ammaanka
Thank you. waxay dhegeystayaal haddiin intaasi kaga soo laabana qasiidadaas nababaanka ah ay markaasi qaadaysay fanaanada xariima khaliifa cumar magool waxay dhextaalu ahayd barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerula qeybihiisii dambena waa isla soo gaarnay cabdiqaadir oo dhinaca warshadaha iyo adeegyada maaliyadeed ee wadanka banaama haddii aad wax nooga sheegto
laga soo bilaabo horaantii qarnigii labaatanaad banaama waxay leedahay daqliyada kasoo baxa kanaalka oo laga dhisay xarunta maaliyadeed ee ugu weyn gobolada i f c loosoo gaabiyo ee bartamaha america iyadoo leh hanti isku dhafan in ka badan saddex jeer oo markaa marka loo eego g d b g d b ga ee banama qeybta bangiyada waxaa si toos ah ugu shaqeeya in ka badan afar iyo labaatan kun oo qof oo markaasi ka shaqeeya dhexdhexaadintii dhankii maaliyadda sidoo kale waxay markaasi lagu qiyaasaa in dad fara badan inay dalkaasi ka heleen fursado shaqo marka marka loo eego maadaama ay tahay xarunta maaliyadeed oo heer gobol ah banaamo waxay dhoofisaa qaar kamid a adeegyada bangiyada inta badan bartamaha iyo sidoo kale latin america waxayna door muhiima ka ciyaareysaa dhaqaalaha dalka marka loo eego banama waxay leedahay nidaam sharciga oo dhanka madaniga ah sharciga shirkadaha xukumaya maxkamadda sare ee cadaaladda ee banama waa hay-adda markaasi maamulka iyo sidoo kale shirkadaha waxaana lagu nidaamayaa sharciga soddon iyo labo ee kun sagaal boqol labaatan iyo toddobadii
nooca shirkadaha marka inta ugu badan ee laga asaaso banaama amaba ka shaqeeyo iyo xadigooda ganacsiga aad iyo aad wax nooga sheegto banama waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna markaasi aqoonsan xuduudaha badda adduunka oo dhan iyadoo markaasi ay ugu wacan tahay heerkeeda sareeya qarsoodiga iyo sidoo kale diiwaanka aadka u hufan waxaana markaasi jira shirkado isku dhafa oo banaamo ka howlgala kuwaasi oo markaasi kaalin weyn ka qaatay horumarka dalkaasi shirkadaha banama ma qaban karaan ganacsi bangiga wakiilka maamulka kalsoonida caymiska hubinta dib u celinta maareynta sanduuqa maalgelinta iyo sidoo kale waxyaabo kale oo markaa iyagu aan qushey aan quseynin ayaa jira saas darteed marka sharciyo kala hagaya oo ganacsi ayaa jira oo dalkaasi ka jira shirkadiina qabanaya shaqaalihiina qabanaya loo adeegahana markaasi qabanaya xadidaada iyo in magacii la xadido ruuxii magacuu rabo uu baxsado iyaduna sharci kale ayaa ka yeela shirkadaha banama waa inay markaasi ay soo gudbiyaan magaca shirkadooda oo markaa cad iyagoo ku qeexaya waxyaabaha ay qabtaan ama ay qaban doonaan iyo sidoo kale inta ruux ay ka howlgeli karta haddii ay si billa ah ama si sanadla ah ay shaqaaluhu u qaadanayaan adeegyada si faa-iidada ugu jirto bulshada dhinacyo badan ayaa laga eegayaa sidoo kale waxaa laga doonayaa in canshuur ay bixiyaan oo markaa si ay dalkii qeyb ay ka kabaan sidaas darteed marka shirkadihii oo sii badanaya magaalooyinkiina kusii badanaya waxay fursad u abuurtay dad badan oo shaqo la-aan ahaa kuwaasi oo aqoontooda markaasi waxay ku qabsadaan markii hore ay lacayeen ugu dambeyntii waxaa u suura gashay in shirkaduhu ay sii bataan dalkiina horumar uu ka gaaro dhankii shirkadaha fursado shaqo ay soo baxaan dadkii tahriibayana ay yaraadaan oo dalkaa ka tegaya oo markaasi wadamada kale aadayay hadda banaama marka waxay ka mid tahay wadamadiiba iyada loo soo tahriibayo oo dad badan ayaa yimaado oo shaqooyin ka raadsada hagaag waxaa la sheegay cabdiqaadirow in dokumentiya looga baahan yahay shirkadaha ka shaqeeyo shuruudo adag ay leeyihiin bal dokumentiyadaasi iyo shuruudaha horyaalla intaba maxaa ka mid ah
marka hore waxaa markaasi laga rabaa oo tilaabada koowaad ay noqoneysa inuu qofkii ama milkii shirkada uu xusho marka ugu horeyso uu soo gudbiyo dhalashadiisa asaasiga degnaanshiyaha iyo sidoo kale goobaha uu rabo inuu ka furo tilaabada labaada waxay noqoneysaa inuu isdiiwaangeliyo ama uu markaasi soo buuxiyo magaca shirkadii iyo sidoo kale cidda markaa maamulka ka ah cidda loo raacanayo wixii dhibaato ka yimaada lambarka saddexaad oo ah in markaasi uu xusho habka lacag bixinta sida uu markaasi uu lacagta u siinayo shaqaalihiisa ama dadkii uu lacag ku siin lahaa isagoo isticmaalaya transfer wire bibalkii iyo sidoo kale debit carka saas darteed marka arrimahaasi waa looga baahan yahay adeegyada waxyaaba uu ku qabo doono soo kale tilaabada afraad oo markaa looga baahan karo waxay tahay in uu helo nuqul jilicsan oo dokumentiya ah kuwaasi oo markaa shirkadiisu wax dhibaata u keeni kara waa hagaagaad baad mahadsan tahay guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka taariikhda dunida anigoo cumar amerika ayaa halkan idinkala socodsiinayay cabdiqaadir nadaar ayaa igala wahaga dhegeystayaal guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerlo barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo cumar amerika cabdiqaadir nadaar ayaa dhinaca falanqeynta noo jooga inta barnaamijkan lamida dib isugu maqli doono inaga wada jira waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo